Bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayadii jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay olole lagu buufinayey cayaanka kaneecada kaas oo ka socday degmada jilub ee wilaayadaas gaari cabdibilaahi oo ay la socdeen maleeshaadka murtadiinta ayaa mootobajaaj dad shacab ah saarnaayeen si bareer ah ugu jiray magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayadii islaamiga baay ayaa diyo u kala wareejisay laba beelood oo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga bakool bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada kamsuuma ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xubno dacwo ah oo ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga jubbada hoose
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol iyo shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door koroonayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare dhimashii dhaawaca isugu jira lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay habeenkii xalay ahaa waxay ciidamada mujaahidiintu ka eeka jihaada wilaayada islaamiga baay ee dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta deegaanka goofgadud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dagaalka oo muddo socday ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo murtadiinta dagaalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkan lagu dilay sarkaal murtada oo magaciisa lagu soo gaabiyey fanax waxaana lagu dhaaway xal askari oo murtada ah mujaahidiinta ayaa dhowr jeer weeraro culus ku qaadayay deegaanka goofguduud buurey waxaana jira khasaare bakti dhaawac ba isugu jira oo aad u tiro badan oo cadowga ka soo gaaray wilaayadii jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay olole lagu buufinayay cayaanka kaneecada kaasoo ka socday degmada jilab ee wilaayadaasi sida uu warbixinta warkan inoogu hayo walaalka cismaan axmed uubow ku dhowaad muddo toban maalin ah oo xaafadaha degmada jilib ay ka socotay ololaha lagu buufinayo kaneecada oo xilli roobaadka aad looga dareemo magaalooyinka ku teedsan webiyada ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona si guud ay ugu faa'iidaysteen guud ahaanba bulshada maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo howlwadeen ka ahaa mashruucan ayaa ugu dambeyn soo gebagabeeyey kadib markii shaqada buufinta kaneecada laga sameeyey xaafadaha degmada shaqaalaha fayadhoorka oo inta badan shaqada wadayha ayaa guriguri u gelayay xaafadaha kadibna buufinayay cayayaanka oo ay kaneecadu qayb ka tahay taas oo ay si weyn u mahadiyeen bulshada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda soo dhoweeyey mashruucan kuna tilmaamay mid ku soo aaday waqti loo baahnaa waxayna wilaayadu kula taliyeen in lasii xoojiyo adeegyada noocan oo kale ah ee waxtar ku ah bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe annagoo ka hadalow salaadiinta jubbada dhexe afjo taagagne maktabka caafimaadka gobolka ee kaneece buufin xilligii lanka baahanaay oo seka hagaagti qaab dhaqanka macnaa shaqaalaha dadka oo macnaa wal buufiyooyan guriga iridase istaagayan bilmatalan guriga kow kow kow kow iyo siyaaya marka yaa joogow waa la joogaa raggii kaneecada buufinaayey waaye haye soo gala qalabkiioo diyaarsan wixiioo kala nadaamsan iyo macnaa guryahase galaayan shaqaalahaasna maasha allah aadaan mahadsanyan shaqadiyo sifayli in gududen ee wilaayada macnaha ee aad iyo aad iyo iniska howliyadii gobolka shukran iyo siinleene abaalkina ilaahay allaha badiyo marka haddii unu macnaa odayaasha dhaqanka wanana waa soo dhowaynaynaa maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe waxay noo qabteen shaqo aad u wanaagsan shaqadaas oo ah kaneeca buufinta sida walaalka igu horreeya uu sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay markii gurigayga imaanayeen dhallinyarada shaqaynaysa albaabkay soo gargaraacayaan yaa jooga waa la joogaa albaabkiiad ka furtay qolkii raashinka aaway waa kan iyakaa gacantooda inta qabtaanay kuu dadaboolayaan markaas ka bacdii buufinayaan ilmaha iyo waxaa laga fogeyey dhahayeen shaqo aad wanaagsan oo xilligii loo baahnay kusoo toostay ayay noo qabteen waa mahad celinaynaa maktabka caafimaadka waxaan rabnaa hawshaas hawl loo baahan yaho waaye in lagu soo celceliyo dadku waa ku qanacsan yihiin aaday ugu faraxsan yihiin waxa waaye ninka la yidhahda shaqadiinna waaye haddee haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ognahay xilligii daafka in idaacadaha iyo laga ninka la yidhahdo muxuu ay sii daynayey oo khaasatan idaacadda andarus tilmaamaha dadka u sheegaysay sidaasoo kaleeto ayaan rabnaa dadka markasta in loo baraarujiyo maadaamaba odayaashooda dadka aan nahay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa mootobajaaj shacab ay saarnaayeen si bareer ah ugu jiray magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxmed xilli ay sii kordhayaan dhacdooyinka xunxun ee maleeshiyaadka murtadiinta u geysanayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid ah gaadiidka murtadiinta ayaa mootobajaaj ku jiray gudaha caasimadda gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ayaa mootobajaajka si gaar ah ugu jiiray isbitaalka digfeere ee magaalada muqdisho darawalkii waday mootobajaajta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culusa iyadoona dadkii ka egdhowaa goobta ee dhacdadu ka dhacday ay darawalka ka soo saareen mootada oo burbur xoogan uu soo gaaray dhacdada mid la mid ah ayaa laba maalmood ka hor ka dhacday gudaha muqdisho laba gabdhood oo saarnaa mootobajaaj ayaa dhaawacmay kadib markii gaari cabdibila ah uu si bareer ah u jeeray mootobajaajta ay la socdeen gabdhaha dhaawacmay waxayna dhacdadaas ka dhacday xaafadda suuqa beerta ee degmada waabari ee magaalada muqdisho gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale dad shacab ah oo lugeynaya iyo kuwo kale oo gaadiid la socda ku jiiray gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mahadsanid marwaan kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas haddaba warbixinta warkan waxaa haya cazaam carafaat kulankan ballaaran ay barbar socotay dowlad diini oo lagu qaatay duruus kala duwan loogana arrinsanayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika ayaa ka dhacay deegaanka warguduud ee hoostaga degmada celcadde waxaana u dhexeeyey wilaayadii islaamiga hegada iyo jifada baha xuseen ee ka tirsan beesha tilxe kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga gedo culimoudiin ugaasyo nabadoono iyo waxgarad ugu horeyn sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimoudiinka ayaa kelimad tawciyaha ka jeediyey madasha kulanka magac diineed oo islaam waa sidannaa ilaahay baana siiya alxamdulilah midda kale waxaan sidannaa magac soomaaliyeed baan sidannaa war ummaddan geeska afrika deggan magaceeda maxaa la yidhahdaa soomaali soo lama yidhaahdo labadaas magacaan sidannaa labadii magacba waxaa la rabaa oo lagu tashtay in nagala masax nagala tirtiro duulaankaad arkaysaan iyo waxaa ciidan waddankeenna jooga oo maraykan ugu horray iyo kuwo badan oon tirin karin iyo etobiyaan iyo kiya yuganda burudays waxa weye jabuuti waxaan aanan la tirin karin weerarka nugula soo qaaday eed ka war haysaan ujeedule waxbaa ka dambeeya horta magicii diineed iyo magicii islaam iyo muslimiintaan ahay in la tirtiro een marka haddii noola tashtay maanta weli waa noolnahay awood baan leennahay dhaqaalaan leennahay waxaan diinteenna ku badbaadsan karna oo dalkeenna aan ku badbaadsan karna aakharana aan ku badbaadayna waa jihaadka maanta socda halkaas keliya un baan maanta ku badbaadi karnaa inaan iska dhicinno oo hubkeenna aan qaadano waxaan ku badbaadi karna waa jihaadka sidoo kale qaar ka mid a odayaasha jifada baxa xuseen ayaa ka hadlay dowladda iyo kulanka u dhexeeya iyaga iyo wilaayada in aan mataqaanaa annaga isku garab qabanno oo mas-uuliyaddaas meesha maanta aan isugu imaadnay annaga oo beeshigii baha xuseen e qodobkaas ayaan mataqaanaa isku waafaqnay waxaan rabnaa inaanan la kala leexanin ee aan nagala faa'iidaysanin oo jihaadka adduunka ka dhacaya oo mataqaanaa gaalada ay isku bahaysatay oo bariga afrika aan annaga awooddanada midayna sidaas ayaan meesha iskugu imaadnay annaga oo odayaashii dhaqanka eh waxaan doonaynaa qabaa'ilaadka kalena inay nala qaataan jihaadkaas mataqaanaa lagu midoobo naf iyo maal lagu midoobo wixii awood oo kalaamka ilaahay annaga aan garab istaagna intaas ayaan ku boorinaynaa annagoo ah maxaan ku idhahdaa jifada xuseen aadan khaasan bahaa xuseen insha allah oo isugu timid tuulada warguduuda taas oo marimahooda jifada ay kaga tashanayaan dowladaas oo laga hadlay tawxiidka waxaa kaloo looga hadlay insha allah axkaantii salaada iyo maarsikada iyo xajka iyo waxyaabihii maarata ku saabsan ayaa looga hadlay si weyn ayaa looga faa'iidaystay marka insha allah arrimahaas ayaa maarata lagu soo qaatay si wanaagsan looga faa'iidaystay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada ay uga arreysanayaan beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo lagu muujinaya garab istaagga shareecada islaamka mahadsanid cazaam wilaayadii islaamiga baaya ayaa diyo u kala wareejisay laba beelood oo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan haya beelaha disow iyo hadame oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa loo kala wareejiyey diyo kadib munaasabad ka dhacday madiinatul khayr ee wilaayada islaamiga ee baay munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaashii waxgaradka labada beel ee diyada kala qaatay qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo munaasabada ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida dhacdadan ay u dhacday iyo diyadan loo kala xukumay labadan beelood
waxaan halkan aan iskugu nimid geelaan horteenna taagan waa geel diyowa maantana insha allahu tacaalaa waxaan rabnaa geelii inaan wareejinno geela wuxuu ahaay boqol neefa waana diyo waxay ahayd camdan ama kas ay ahayd boqol neefa yaa shareecadu ay xukuntay oo ah saddexdeeda qaybood afartan uurey ah soddon oo maxaa la shan jiraala ah iyo soddon afar jiraala ah beesha disow oo dishay wiil u dhashay beesha hadame ayaa lagu xukumay boqol neef oo geel ah waxayna bixisay qayb ka mida diyada iyadoona qaybta kale muddo la ballamay ugaaska beesha disow ayaa goobta kaga dhawaaqay xoolaha ay wareejiyeen isagoona ku wareejiyey malaaqa beesha hadame
awalan may baan uma hadnaqaanay ilaahigii oo qafuur raxiimka ah una khalqiyey oo koonku una sheeni oo nimanaysidii iimaanka islaamka oo galad badan la nimanaysidii unoo dhagaalo unabasin inlahayn walbadan ilaahgaas aan uma hadnaqaan marka gaalasaa may ballanaaha ininka wareejina beesha reer hadama walaalkii oo arday mas-uulin ahay ala ubdirhaan dadkii awliyaa damhayn rogaan ininka wareeji oo waana ka wareeji marka iniisuna waa aqbalo ya rajiye malaaqa beesha hadame ayaa dhankiisa guddoomay diyadan qaybtii ugu horreysay oo ah konton iyo kow halaad isagoona sidoo kale sheegay inuu sugayo qaybta kale ee ku hartay beesha disow marka arrintaas walaalka sheegow aqbalni aan oo malaagii reer hadam aha yo malaaga disow gaali kontonkii kowtaya ku qaadadi ab magaagaynil eraaw aliyo ubdiraan ibdo sumaayil eraaw gaali isugahay kontun iyo kowga ku qaadadi ma inku dhaman aha afartun iyo sagaal alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan walaalkaasi gaalays intaas ku sheen inaynu ku qaadid waana ku aqbali wabilaahi towfiiq tani waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna odayaashii meesha ka hadlay qaar badan oo ka mid a ay sheegeen in xilliyadii hore aysan jirin wax diya oo la kala qaato islamarkaana dadka si macno darro ah loo dili jiray balse maanta wilaayaadka islaamiga ay ka dhaqan galeen maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona qof kasta oo dhib loo geysto shareecada islaamka wax ku qaadanayo ama wax ku weynayo mahadsanid abu xasaan askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bakool cabdiqan maxmed ayaa siyaanba qaadaya cabdi aadan luqmaan waa toddobaatan jir muddo sannad iyo bar ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero minishiibiyada maamulka ridada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ninkan ayaa allah fadligii isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada tiyeglow ee xarunta maamulka islaamiga ah ee bakool waxa uuna waraysi gaar ah siiyey markii towxiidka loo qabtay idaacadda islaamiga ah ee andalus taa'ibkan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka uu ugu biiray ridada iyo waxyaabaha uu u qabanayay isagoona sidoo kale sheegay asbaabaha uu uga soo tagay magaagay ibdi iidan lugmaanadhere gobolka baya kukooy gaar ahaan ilaa mahadle meeli ridida roogjo ilaa magaalada roogjo iyo ilaahay oosaari baydhabo haddana ma ilaahay saantay sheenahay gobolka ilaa mahadle bakool degmada jeglo waqti aan gabiiri alan kulle taarig mahaay alan waaye oo taarig walaas dhakaw mihi madi saasate sanad iyo baraka jari sanadkii barmadaanka jari ee maarta dhagdhagaasho an kaswaai ilaahay wiinaya i abuurday ha oo saari yaanka mahadinka shukri haddana ilaahay i abuurday hatan inta isheeni hatan ma inka mahadnagay mujaahidiinta ee maarta inka mahadnaga miilan kagaabilsanaay dowladda hoos ilaa mahadle maarta minishimbi iyaa kagaabilsanaay maskanteele ku heli lanyaale ahaay kuwa miila aag tulyoon kuweydiiso noola kuweydiiso igali lambini aadingaay igalgaalee mas igili malahayn magi saasate ilaa mahadle lan oo oday oo marta saasate oo yaalan dhin ideegsada wahay kasto ilaa madle marta miisanka kasuwaay madan miisanka kasuwaay yaan maskanta ilaahay haygitiji inaan isku dhaaf ilaahay i abuurti ilaa madaha oo saari alxamdulilah kamaada inka shukri waxa uu sidoo kale ka warramay dhibaatooyinka ay murtadiinta ku hayaan shacabka isagoona haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ugu baaqay in allah ay u towbad keenaan meelaashow dhibiinganka aragii dhib oo ilaa mabilanko bini'aadinga ee islaamka ee ummad rasuulka ee ka shaqaysada kormacee oo ka noolada kormacee madisaasate bulshadaas meel roogda eedyada dhibaato leenkahaa ee gumaad yuungan yaala dadka ilaa made walaanyoga ee meelika jaran gabalkaas dhibiingan yaala dhibiinganka aragii naftay baka karkari lan naarka dhaha jiray jini tulub dhaasiya nagadi ilaahay anka maad anka shukri maaday ulmaada anka shukri haddana meelidlanki walaajo meelig yaran inaas ugu bahaano ilaa maada ku tanaasulaa yaa anka waadiya haddii baan inta kooy ilaa maada gobolka dejiiglo ana kooy si fiican si fiican boqolki boqol iyo lahayn dhawaay ilaahay anka maadi anka shukri taacibkan uu soo bandhigay maamulka islaamiga ah ee bokool ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay sidan oo kale wilaayada jubbada hoose ay soo bandhigtay askari toobadkeen ah allah fadligii askarta taa'ibiinta ee soo gaaraya maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka ayaa isa soo taraya xilli maleeshiyaadka weli ku harsan safka murtadiinta ay waajahayaan xaalado nololeed oo aada u liitaa taas oo ay usii dheer tahay argagaxa ay ka qabaan rasaasta mujaahidiinta waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada kamsuuma ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlo dacwo ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa si ama qaadaya warbixintan مراتب الدين الإسلامي مراتب الدين الإسلامي ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ والانقياد له بطاعته والبراعة من الشرك وأهله deegaanka buuramaamo oo ka mid ah deegaanada hoosega degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka hirgeshay xamladii lagu magacdaray sabriye cumar cabdulle taas oo maalmahan si dardar leh kaga soconaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan boqolaal ka mid ah ragga iyo dumarka ku dhaqan deegaankan ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada iyagoo qaatay duruus kala duwan iyo muxaadaraad qayim ah waxaana dadka laga saxayay salaada iyadoo la barayay tawxiidka iyo sidoo kale kutubo kale aada u fara badan idaacadda islaamiga andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka buuramaamow iyagoo ka hadlaya dowraadkii loo qabtay iyo waxyaabihii ay faa'iideen maxamed cabdullaahi magacayga tuuladeyda buulamaamow degmadeeda kasuuma alxamdulilah buulamaamow maalmahan wax saddex maalmood dowran ku jirnay culumaa noo imaatay ducaad ah waa laga faa'iidaystay tawxiidkaa lagu bartay iimaanka lagu bartay caqiidaa lagu bartay alwalaa walbaraa lagu bartay jihaadaa lagu bartay tahaaraya lagu bartay salaada lagu bartay alxamdulilah aad baa loogu faa'iidaystay wallahi si aad bay ugu baahnaayeen dowraadkan in lagu soo celceliyo markasta lasoo celceliyo dadku way u baahan yihiin dadkii dad waxaa meesha suulo waaye dadku waxay u baahan yihiin in lagu soo celceliyo markasta lagu soo celceliyo dadku u baahan yihiin magacay khamiis sheekh cumar khamiis gulmaamow degmadee kamsuuma walaayada islaamka kore laaga dhiga maalmahan doore noo socod saddex maalmood si fiican
waxaan ka baranay tawxiid tahaara salaada jihaad tawxiid waa ka barinay waxaan adila aan ka baryaynaa walaayada in nagu soo celiso mar kasto insaan juhdi naga bixiso aan ka baryaynaa magacaagay madoobay maxamuud caalan madoob degmaday kamsuuma haya degaamtey bulumaamo saddex maalamood doori ka jiraayni tawxiidka baradaayni walaalayaashayni eeda anku mahadayaan walana baran ina doorkan saana ninka eleliyo rawaayni guul allah siyo kor allah ka dhigo edaawad allah ka jawiyo i mayde gaalada allah noo qabdo amiin insha allah asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga iyo deegaankaa joogto magacay asli mursal ismaan roogow haya tuuladay bulmaamow degmaday kamsuuma saddex bere doorka jiraay may baranay islaamnimada tawxiidka ee iimaanka ee salaada abarani hadaa wax badan makasayn hada waxa ka fahangni walaalayaashaan waxana baran maasha allah guul allah siyo gaalada allah jabiyo amiin kaadama xasan abdi arbow tuuluday bulmaamo degniday kamsuuma sadaa beriya doorka jiraayni maasha allah waxanana bari anoo la xidani laba naawood eena waxa baanana bari alxamdulilah rabbilcaalamiin wal infahansinaaynina fahansii sidaas si la mid ah waxaa xamladan ay ka hirgeshay deegaanka burgaan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyadoo weli deegaana horlah oo ka tirsan wilaayada ay ka soconayso xamladan loogu magacdaray sabriya cumar cabdulle iyadoo lagu wado inay gaarto deegaano iyo tuulooyin fogfog oo ka tirsan labadaasi degmo mahadsanid walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu